بsم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات سيدا شيخ الشيخي كلمة waxay ku saabsan tahay xusnu lkhuluq ama akhlaaqda wanaagsan iyo in akhlaaqda la wanaajiyo waa mabda' ka mida mabaadi'da asaasiga ah ee ay la yimaadeen sharaa'icdii ilaahay uu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala dhammaanteed waana qodob ay ku midaysnaayeen khaasatan nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi risaaladu la yimid risaaladuu nebigu la yimid sal alla alay wasalam qeyb muhim ah oo usuusheeda ka mid ah ayay akhlaaqdu matalaysaa waa ka xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaakim iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi abi hurayra radia allahu tacaala canhu ayuu rasuulku wuxuu yihi sal alla alay wasalam inamaa bucidtu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la ii soo saaray oo keliya inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan ee hagaagsan kaanna hadalka wuxuu ka dhigan yahay sidii isagii isagoo la yidhi oo kale wax kaleba laylama soo dirin waxa uun layla soo diray oo keliya akhlaaqda wanaagsan dhammaystirkeeda waa hadal marka xasri ku tusaya waxaana laga faa'iidaysan bay leeyihiin culimmadu akhlaaqda saalixada ee wanaagsan meesha ay kaga jirto shareecada islaamka maxaa yeelay soo saariddii nebiga iyo bicadiisa muhimmaddii lala soo diray oo dhan baa waxaa laga dhigay inay tahay akhlaaqda wanaagsan dhammaystirkeeda dhammaystirkeedana waxaa looga cabiray bay leeyihiin carabtu iyo mujtamacaadkii wakhtigaa jiray akhlaaqda wanaagsan waxbay ka haysteen walow gaalaba ha ahaadeen laakiin haddana akhlaaqda wanaagsan wax ka mida way haysteen wixii ka dhimanaa buu marka nebigu inuu dhammaystiro u yimid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrintaasi marka ahmiyaddaasay leedahay waxaana la yidhaahdaa waa qodobada asaasiga ah ee ay isku waafaqsanaayeen kutubtii ilaahay soo dejiye oo dhan rusushuna ay isku wada waafaqsanaayeen waa mabaadi'da tawxiidka mabaadi'ul akhlaaq akhbaarta iyo wark wararkii dhacdooyinkii caalamka ama dhici doona ama horay u dhacay qodobada noocaasoo kale ah taqriiban waa mabaadi' aan isbedelin wey rusushuna la wada yimaadeen kutubtana ku wada timid walow kutubtu haba la kala siyaadsanaadeen oo qaarba qaar kala siyaadaha la dheeraadeen sidaas daraaddeed baa waxyaalaha ahmiyadda akhlaaqda wanaagsan ku tusaya waxaa ka mid ah wuxuu nebigu ka dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh shay si toosa ula xidhiidha iimaanka iimaankood ogsoon tihiin inuu diinta iyo muxuu ahaayey uu u yahay asaas u yahay ayaa nebigeenna wuxuu yidhi sal alla lay wasalam akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan buu nebi yhi sal lla lay wasalam mu'miniinta kooda xagga iimaanka ugu dhammaystirnaan badan waa kooda xagga akhlaaqdana ugu fiican macnaha waxaynu ka fahanay ruuxa inta akhlaaqdiisa wanaaggeedu dhan tahay baa iimaankiisuna qadarkiisa iyo qiyaastiisu dhan yahay inta akhlaaq xumadiisu ay dhan tahayna iimaan la-aantiisaa dhan waa wax iswado wey marka kamaalu lkhuluq yadullu calaa kamaali aliimaan akhlaaqda dhammaystiran waxay ku tusaysaa iimaan dhammaystiran akhlaaq xumo iyo naqsi iyo dhimanaan akhlaaqda gashana waxay daliil u tahay iimaanka in iyo qalbiga ku jira inuu wax iska dhimay oo iimaankii sidii la rabay uusan ahayn macnahaas waa xadiidka nabigeenu faa'iideynaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh akhlaaqdu marka waa laba midii akhlaaqda xunxun baa la yidhaahdaa oo waa akhlaaq la doonayo inuu ruuxu ka fogaado midna akhlaaqda wan wanaagsan baa la yidhaahdaayo waa akhlaaq la doonayo ruuxu inuu la yimaado oo ku sifoobo oo laga helo labada nooc way akhlaaqdu akhlaaqdaa wanaagsan baa marka ay shareecadu ugu yeedhaysaa dadka rumaysan waana laba qaybood akhlaaqda wanaagsan lafteeda baa laba garab ah inuu ruuxu wanaajiyo mucaamalada rabbigii tabaaraka wa tacaala talabaadna inuu wanaajiyo mucaamalada khalqiga waana midda nebigu ku ururiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii mucaad ibnu jabal fii musnadi axmed wa sunani tirmidi wagayrihimaa uu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ittaqi اllaha xayثumaa kunt waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa wakhaaliqi اnnaasa bikhuluqin xasan allah tabaaraka wa tacaala ka baqoo iska jiro iska ilaali waa qodobka koowaad weeye waa mucaamaladii rabbigaas seed ula mucaamaloon lahayd dhaqankaad rabbiga kula dhaqmi lahayd waxa weeye ittaqi illaaha xaydumaa kunt meel alle meeshaad joogtaba ama keliga ahaw ama dad la jooge alle iska ilaali cadaabkiisoo iska jiroo ka baq rabbiga wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa qodobka labaadna waxa weeye midda xun markay kaa dhacdo ta xuni markay kaa dhacdo khalad kaa dhaco wanaag ka dabagee wanaaggii baa tiraye markaad khaldanto wanaagga badso khaladkii kaa dhacay saaad u sixi lahayd ku dadaal wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana akhlaaq wanaagsan kula dhaqan marka waxay isugu imaanaysaa waxay shareecadu kaa rabto dhan mucaamalada rabbigaana hagaaji khalqigana mucaamaladiisa hagaaji waa midda nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid kale oo axmed iyo tirmidi ay soo saareen min xadiidi abi hurayra oo xasan ah ayaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam khayrukum man yurjaa khayruhu wa yu'manu sharuhu ka idinku khayr badan waa ruuxa khayrkiisana la rajaynayo oo damac iyo hunguri laga qabo sharkiisana aamin laga yahay bimacnaa dhibkiisu dadka ma gaadho khayrkiisa iyo wanaagga agtiisa yaallana nin walba damac baa kaga jira waxaa looga bartay hadduu xoolo haysto waa la damcayaa waa la rajaynayaa hadduu cilmi haysto waa la rajaynayaa haddii uu macnaha waxa weeye aqoon dheer yahay dadka waa la rajaynayaa wixii uu dadka la dheeryahayna dadku hunguri bay ka qabaan oo rajay ka qabaan sharkiisana aamin baa laga yahay ruuxaasi waa ruuxa dadka ugu khayr badan buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh wuxuu yidhi wa sharukum man laa yurjaa khayruhu walaa yu'manu sharuhu ka idinku shar badanina waxa weeye waa ruuxa aan khayrkiisana la rajaynin sharkiisana aan aamin laga ahayn afkiisiiyo adinkiisa lagama aamin galo afkiisiiyo adinkiisa laga nabad laga nabadgeli maayo yaa imaa dadkii inuu afka wax ka yeelo af lagaadeeyo xanto caayo wax ka sheego ceebahooda dabagalo yaa imaa adinkiisa in laga nabadgeli waayo ruuxani ruux laga nabadgala maba ahaba sida nabigeena ka sugan sal alla alay wasalam ilaahay dadka ugu necab yahay ugu shar badan maalinta qiyaamada waxa weeye ruuxay dadku uga kala carareen sharkiisa dartii hebel soo ma ah halkaa markuu soo socdaa laga kala leexanaya leanna waxaa la ogsoon yahay meeluu yimaado inuu shar ka samayni ilaahay tabaaraka wa tacala maalinta qiyaamada dadka ugu cadaab badan buu ka mid yahay hadalka joojiya dadkiina bannaanka jooga waxay marka u baahan tahay in khayrkana lagu dadaalo sharkana uu ruuxu ka cararo khayr hadduu leeyahayna khayrkiisa dadku rajay ka qabaan waa ruuxa ugu khayr badan sharkiisana aamin baa laga yahay ka idinku shar badanna sharkiisana aamin lagama aha khayrkiisana lama rajeeyo saasuu nabigeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxa muslimka marka waxaa la doonayaa culimmada salafku markay qeexayaan akhlaaqda wanaagsan waxay yidhaahdaan waa kaful adaa wa badlu nadaa bay dhahaan inaad dadka sharkaaga iyo dhibkana ka reebato oo xaggaaga ayna dadka wax ka gaadhin wixii aad dadka la dheertoo wanaaggana inaad dadka gaadhsiisood siiso waxyaalaha dadka la siin kara ee dadka dhan aad wada deeqsiin kartana waxaa ka mid ah sida nebiga ka sugan sal lla alay waslam innakum laa tasacuuna annaasa biamwaalikum dadka uguma waasac noqon kartaan xoolihiinno dadka xoole lama wada gaadhid dadka xoole lama wada gaadhid ma wada gaadhsiin kartid si kasta haddaad u xoolo u leedahay xoolo dadkoo dhan wada gaadhi karta ma haysatid laakiin dadka waxaad ugu waasac noqon kartaan buu nabi uri sal lla alay wasalam weji furnaan iyo akhlaaq wanaag taa nin walba waad deeqsiin karta ruux alla ruuxii kuu yimaadaba haddaad wejiga u furfurto akhlaaq wanaagsan kula dhaqanto wixii aad la dheerto wanaagga ka qaybgeliso sharkaaga uu ka nabadgalo intaa dadka waad wada gaadhsiin kartaa laakiin xoolama wada gaadhsiin kartaan buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaana walaalayaal inaynu ku dadaalno akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda xunxunna inaynu ka fogaanno waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu dawaraani soo saaray min xadiidi usaamata bni shariik oo rasuulku lehy sal lla alay wasalam axabu cibaadiillaahi ila allaahi axsanuhum khuluqa ilaahay addoommadiisa kuwa uu ugu jecel yahay addoommada ilaahay kuwa ugu jecel yahay waa axsanuhum khuluqan macnaheedu waxa weeye akhlaaqda wanaagsani waxay u kasabtaa addoonka inuu ilaahay jeclaado inuu ka mid noqdo addoommada alla jecel yahay tabaaraka wa tacaala dabcan hadduu ilaahay jeclaadona saalixiintuna way jeclaanayaan malaa'igtuna way jeclaanayaan kor iyo hoosba waa laga jeclaanaya sida xadiidkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh idaa axabba allahu cabdan alla markuu addoon jeclaado naadaa jibriil jibriil buu rabbi u yeedhaa markaasuu leeyahay innii axbabtu fulaanan fa axibbahu jibriilow hebel anaa jecel ee jeclow fa yuxibuhu jibriil markaasuu jibriil jeclaanayaa jibriilna malaa'igtii samada joogtay buu u dhawaaqayaa wuxuu leeyahay ina allaha axabba fulaanan fa axibuuh malaa'igay hebel ilaahay baa jeclaadada idinkuna jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa malaa'igtii samada joogtay baa markaa saa ku jeclaanaysa uma yuudacu lahu alqabuulu fi lardi kadibna dhulkaa loogu soo dejinayaa aqbalkiisa in la aqbalo ahlukhayrku jeclaadaan ruux la jeceliyo maxbuuba inuu noqdo sababtu waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa jeclaaday markaasay saalixiinta kor joogtaiyo kuwa hoos joogo dhulka joogaba jeclaadeen marka ilaahay inuu ku jeclaado wasaa-isha iyo jidadka loo maro waxaa ka mid a inaad akhlaaqda hagaajisato waxaa ka mid ah sida nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh addoonka wax la siiyo hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba wax la siiyo waxaa ugu qiimo badan akhlaaqda wanaagsan waxaana nabigeenna ka sugan sal lla alay wasalam xadiidku طabaraani soo saaray min xadiidi usamat ibn shir ibni shariik abu daawud iyo keyrkiina way soo saareen saxaabi kale ka warinayaan inuu nebigu yuhi sal lla alay wasalam ina annaasa lam yucطaw shay-an khayra min khuluqin xasan dadka lama siinin wax ka fiican oo ka khayr badan akhlaaq wanaagsan nebigiisa allah tabaaraka wa tacaala rasuulkeena moxamed sal lla alay wasalam waa ka alla ku ammaanay markuu ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq aada u weyn akhlaaq weyn yaad ku sug dul sugan tahay baa lay nebiga sal lla alay slam caaisha markii la weydiiye o li nebiga akhlaaqdiisu maxay ahay kaana khuluquhu lqur'aan bay ti akhlaaqdii nebige weynayd ee rabbi ku ammaanay waa qur-aanka qur-aankuu socduu ahaa nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh bimacnaa waxa weeye akhlaaqdiisu waxay ahayd akhlaaqdaa qur-aanku qeexay sabir dulqaad naxariis geesinimo run muxuu adkaysi yacni akhlaaqda qur-aanku tilmaamay ayaa nebi maxamed akhlaaqiisa ahayd salawaatu rabbi wasalaamu caleyh akhlaaqda weyn ee rabbigeen sheegayana tabaaraka wa tacala taa iyadaa wey marka addoon wax la siiyo waxaa ugu qiimo badan akhlaaqdaa wanaagsan khayru nnaasi axsanuhum khuluqan ayaa isaguna ama khayru maa yucta annaas wax dadka la siiyo waxaa ugu khayr badan alkhuluqu alxasan akhlaaqda wanaagsan baa ugu khayr badan maxaa yeelay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa kuu dhoweynaysaa khalqigana waa kuu dhoweynaysaa waxaa nabigeena ka sugan sal lla alay waslam xadiid asalkiisu saxiixaynka ku yaala bukhaari ku yaallaan dhihi lahaa tirmidise uu soo saaray isagoo ka dheer markuu bukhaariga ku yaalla min xadiidi jaabir bni cabdillaah ayaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam inna min axabbikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama dadka kuwaan ugu jeclahay maalinta qiyaamadana boos ahaan iigu dhowaansho badan waa axaasinukum axaasinakum akhlaaqan kuwa idinku akhlaaq fiican wey nebi maxamed addoommadi nebi maxamed sal lla lay slam addoommada alle iyo ummaddiisa wuxuu ugu jecel yahay kuwa ugu akhlaaq fiican sida allahba tabaaraka wa tacaala uu addoommada ugu jecel yahay kuwa ugu akhlaaq fiican buu nebiguna wuxuu ummaddiisa ugu jecel yahay kuwa ugu akhlaaq fiican maalinta qiyaamadana dadka dariska la noqon doona ee boos ahaan nebiga ugu dhowaansho badan ee ugu xigaayay waa dadka ugu akhlaaq fiican axaasinakum akhlaaqan buu nebi sal lla lay slam wa inna min abqadikum ilaya wa abcadikum minii majlisan yowma alqiyaamati tharthaaruun dadka maalinta qiyaamada aan yacni waxa weeyaan ugu fogaansho badanee dadka yacni waxa weye aada iiga fog dadkana aan ugu necbahay buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh waa dadka hadalka badan atharthaaruun kuwa war badan oon aamusin oo ma waxay ku hadlayaanba murti uusan lahayn iska daldalma haa almutafayqihuun kibiraaniyiin oo isla weyn haa madaxu u buuxo dad noocaasoo kale almutashadiquun hadalka ka buuxsada qowlalada iyo afka ka buuxiyo markay hadlayaan iska keenkeena dadka noocaasoo kale akhlaaq xumada noocaasa qaba dadkaasaa maalinta qiyaamada aan ugu necbahay majlis ahaan iyo boos ahaanna iigu fogaansho badan buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka alqurbu min allah waalqurbu min almustafa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa sababi kara ruuxu inuu akhlaaqda hagaajisto akhlaaqdaa wanaagsani ruuxa waxay siin kartaayoo u kasbi kartaa sabab u noqon kartaa waxay sabab u noqon karaysaa inuu wax badan uu ruuxu helo adduun iyo aakhraba adduunkana wuxuu noqonayaa addoon maxbuub ah oo la jecel yahay aakharana wuxuu noqon kara wuxuu noqonayaa addoon ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala darajaad sare ku hela ayuu noqonayaa maxaa yeelay nabigeena waxaa ka sugan sal alla alay wasalam xadiid abudardaa laga warinayo oo uu soo saaray abu daawuud iyo keyrkii ayaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam maa min shayin fi lmiisaani ahqalu min xusni alkhuluq ma jiro shay miisaanka la saaro aakharo oo ka culus akhlaaqda wanaagsan ila ruuxu markuu aakharo tago saaad ogsoontihiinba qur-aanku sheegay meesha la geynaya ee uu ku dambayn doono waxay ku xidhan tahay kolba miisaanka camalkiisa faama man haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishati raadiya وأما من خفت موازينه فأمه هاوية روحي ميزانكي سعسلاده وميزانك خيرك عسلاده كي شرك فضلاده كاسي وحو كل احتراء نولول رالي أه بمعنى نولول رالي لغوي هو وكو قنعسيه كو دقيه ruuxiise miisaankiisu uu fududaado oo kii shar ku cuslaado fa ummuhu haawiya maskanka iyo meeshuu gelaya asalka u ah waa naarta haawiye la yidhaaha maalinkaa waxaad ugu jeceshahay waxaad hesho waxoogaa khayr ahoo kafadda khayrka kuu cusleeya kafadda khayrka wax cusleeyana waxaa ugu muhiimsan sida xadiidkaa ku cad akhlaaqda wanaagsan shay miisaanka la saaro oo akhlaaq wanaagsan ka culus ma jirtuu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh akhlaaqda wanaagsan baa wax walba ugu culus ruuxu marka akhlaaqdiisa wanaagsan wuxuu ku gaadhayaa wax laga yaabo inuusan cibaadaad fara badan ku gaadheen bal nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ina almu'mina layudriku bixusni اlkhuluq darajata asaa'imi alqaa'im saa'imi annahaar qaa'im alleyl ruuxa mu'minka ah wuxuu ku gaadhayaa akhlaaqda wanaagsan sababteed ruux maalintii oo dhanna sooman habeenkiina salaad iyo cibaado u taagan derajadiisuu ku gaadhayaa akhlaaqdiisa wanaagsan dadka qaar waxaa jira soom badan salaad badan sadaqo badan cibaadaad badan laakiin waxoogaa akhlaaqdu ka hadlaysantah kaa waxaa dhaama ruux cibaadaadkiisu haba iska yaraadeen sunankiis badan bayuusan lahaanine laakiin ruux yacni waxa weeyaan mu'minaho yacni dabacsan dabeecad macaan ya'lif wa yu'laf yacni waxa weeye garabkiisuu raaracsan yahay mutawaadica kibiraani aan ahayn runta ku dadaala cadaaladda ku dadaala dadka xidhiidhiya dhaqankiisa hagaajiya akhlaaq wanaagsan walow sunankiisiiyo waxyaalo fara badan oo cibaadaad badan bayuusan lahaanin kaasi wuxuu gaadhayaa buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh maalinkiina kii soomanaa habeenkiina taagnaa kaasaa darajo ahaan gaadhi buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku gaadhaya maxay tahay bixusni khuluqihi akhlaaqdiisa wanaagsan akhlaaqdiisa wanaagsan ayuu ku gaadhaya marka akhlaaqda inaynu hagaajinno ayaa loo baahanya akhlaaqda wanaagsan waa labis quruxsan bini aadamku wuxuu yaqaanaa maryo quruxsan iyo labis quruxsan iyo dahab quruxsan iyo maryo dhaldhalaalaha iyo indhaha soo jiita iyo laakiin kullu daalika labis quruxsan maaha labiga labiska quruxsan ee ruuxa qurxiya baatinkiisa iyo daahirkiisaba waa akhlaaqda wanaagsan wey waa labis quruxsan wax ka quruxsan layskuma qurxiyo nabigeennana wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh calayka bixusni lkhuluq akhlaaqda wanaagsan laazim oo ku dadaal iyo wa tuuli samti aamuska dheer aamuska dheer man kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut ruuxi ilaahay maalintii aakhara alle iyo maalinta aakhara rumaysan ama khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso tuulu samtiga aamuska dheer iyo ruuxu inuu aamuska badsado ruuxa waxay siisaa qadarin xishmad maamuusid wasan iyo qiimay u yeeshaan ruuxa laakiin ruux haddii hadalkiisu bato oo u sarsaar noqdo waxaa la leeyahay xataa majaalistiisa waa laga cararaya war kii hadalka badnaa waa soo socdaa laleeyahy tii hadalka badnayd war badanaa a fadhiga xataa waa looga kala carari oo qadarin ma leh leanna hadalka faraha badan ruuxa qiimihiisu dilaa saas daraaddeed baa nabigen wuxu uhi sal ly slam calayka bixusni alkhuluq wa tuuli samt waxaad laasimtaa akhlaaq wanaag iyo aamus dheer kadibna nebigu wuxuu ka dambaysiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahayga naftiis naftaydu gacantayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye maa tajamala alkhalaa'iqu bimilihimaa labadaa wax la mid a khalaa'iqdu iskuma qurxiyaan wax laysku qurxiyo waxa ugu quruxsan oo ugu qiimo badan akhlaaq wanaagsan iyo aamus dheer ruuxu inuu khayr ku hadlayo hadal murti'a ku hadlayo wanaag ku hadlayo iyo inuu aamusan yahay qiimo badan bay ruuxa siinaysaa adduuniya aakharaba qadarin badan bay ruuxa usoo kordhinaysaa akhlaaqda wanaagsan oo ruuxa dhaqankiisa inuu hagaagsan yahay ah ruuxaasi wuxuu yeelanayaa labis quruxsan oo macnawiya buu yeelanaya oo soo jiita dadka lagu qadariyo lagu qiimeeyo ayuu yeelanaya akhlaaqda wanaagsan marka walaalayaal inaynu ku dadaalno waa laga maarmaan akhlaaqda xunxunka'ana inaan ka fogaanno akhlaaqda wanaagsani waxa weeye in qalbigeennana aynu hagaajinno la dhaqankeennana aan hagaajinno qalbigaagu waa inuu xasadku ka baxo oo xumaantu ka baxdo oo nacaybka dadka uu ka baxo oo a qalbigaagu uu noqdo saliim saafi ah saafi ah haddii lagu xumeeyo uurku taallo ma lihid qalbiga dadka wax uguma qaadid haddaad ku qabatana waad ka saartaa qalbigu inuu nadiif yaha la rabaa qalbigaa nadiiftaabana ilaahay agtiisa wax lagaga helaa haddaad noqoto cuqdadlow xaasid ah xaasid ah oo dadka necab oo dadka wixii ilaahay siiya tabaaraka wa tacaala ka xasta oo qalbigiisa ay xumaani ku jirta haddaad tahay hadde waxa weeye kullu inaa'in bimaa fiihi yandax qalbi xumaani ku jirta xumaan unbuu dhiiqaa xubnihiina xumaantii unbay ku kacayaan awalan marka in qalbiga la nadiifiyo carabka la hagaajiyo xubnaha la nadiifiyo mucaamalada la hagaajiyo xubnahaagiiyo jidhkaagiiyo noloshaadu kontaroolantaha la doonaya akhlaaqda wanaagsani waa saas waxay ka bilaabataa qalbigoo la sifeeyo la hagaajiyo kadibna noloshii kaleeto ruuxu is-hagaajiyo akhlaaqda wanaagsan waa saas saas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid ibnu maaja uu soo saaray min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas ayaa rasuulku wuxu uhi sal ly waslam khayru nnaasi dulqalbi almakhmuum wallisaani asaadiq buu nabi sal lay waslam dadka waxaa ugu khayr badan ruuxa qalbiga makhmuumkaa leh carabka runta badanna leh saxaabadu waxay yidhaahdeen rasuul ilaahayow garanee carabka runta sheegee famal qalbu lmakhmuum bay dheheen qalbigan makhmuumka maxaa laga wadaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam huwa altaqiyu annaqiyu aladi laa ihma fiihi walaa bagya walaa xasad qalbiga oo makhmuumka waxa weeye waa qalbiga alla ka baqa baqdin ilaahay iyo cabsidiisaa ku jirta waa saafi oo waa nadiif wasakh iyo shaki iyo jahli iyo kuma jiro qashin kuma jiro shubahaad iyo shahawaad kuma jiraan waa nadiif laa ihma fiihi dembi dhexdiisa kuma jira buu nabi sal lay slam walaa baqiya gardarro iyo xadgudubna kuma jiro addoommada ma gardarraysto mana dulmiyo af iyo adintoona walaa xasada xasadna kuma jiro qalbiga intaa ka fayow baa la yidhaahdaa alqalbu almakhmuum saaxibkiisuna waa saaxibka dadka ugu khayr badan waa qalbi nadiifa alla ka cabsi baa ku jira iimaan baa ka buuxa qanacsanaan baa ku jirta dembi ma leh xasad ma leh xadgudub ma leh gardarro ma leh uurkutaallo iyo male maaragtay cuqdad ma leh qalbiga noocaasa saaxibkiisu dadku ugu khayr badan yahay markaasaa saxaabadu waxay yidhahdeen faman calaa aaharihi yaa rasuula allah haa kaa carabkiisuna nadiifta yahay qalbigiisuna nadiifta yahay hadduu dadka ugu khayr badan yahay yaa soo raaca kaa marka laga yimaado yaa ku xiga markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam alladii alladii waxaa ku xiga addoonka adduunyadana neceb aakharadana jecel waxaa soo raaca kaa addoon xagga aakhara usii jeeda murugtuu xambaarsan yahay murug aakhare ay tahay jacaylkiisu iyo doonidiisu aakharay usii jeedaa adduunyadana waa necab yahay ma rabo waa ka sii jeedaa addoonkaasaa ku xigay buu nabi sal ly slam xagga khayrka intaa nebiga laguma daynina waxaa la yidhi faman calaa aarihi kaana yaa ku xiga wuxuu rasuulku uhi sal lay wasalam mu'minun fii khuluqin xasan waxaa ku xiga mu'min akhlaaq wanaagsan ku dhex sugan mu'min akhlaaqdiisu wanaagsan tahay ayaa soo raaca buu rasuulku uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh dadku saasay u kala koreeyaanoo waa darajaad sida dadka xuxunka iyo munaafiqiinta iyo gaaladuba ay darakaad u kala yihiinoo u kala hooseeyaan bay mu'miniintuna u kala sarreeyaan saasaa marka loo kala saro maraya waxaa la doonayaa marka inaan qalbigeennana nadiifinno dhaqankeennana hagaajinno allana tabaaraka wa tacaala aynu sidaa janno kaga raadsanno mu'miniin haddii la yahay waxaa la doonayaa in rag iyo dumarba ruuxa hadduu mu'min yaho muslim yahay waxaa la rabaa dhaqankii iyo akhlaaqdii muslimku inay ka muuqato gabadh muslimadaan ahay waanan qaawanahay isma qabanayso gabadh muslimadaan ahay akhlaaq xumo iyo dhaqan xumaan ku kacaya maya muslimad baan ahay xijaab ma qabo muslimad baan ahay akhlaaq xumaan jidka la marayaa muslimad baan ahay faaxishaan samaynaya muslimad baan ahay sidanay wax iga yihiin ma soconayso waxaa la rabaa muslim muslim ruux hadduu muslim yahay waxaa la rabaa inuu islaamnimada ka rug sheego waxyaalaha asaaska waxaa ka mid a akhlaaqda qaybaheeda asaasiga hoos marka loo sii galo ruuxa muslimkaa rag iyo dumarba waa inuu xishood leeyahy waa inuu xishood leeyahy waa inuu sariig leeyahy waa inuu rabbigiina ka xishoodo khalqigiina ka xishoodo a in rabbiga aad ka xishooto maxaa macnaheeda laga wadaa sida xadiidka cabdullahi bni mascuud uu faa'iideynayey wuxuu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh istaxyuu min allahi xaqa alxayaa allah ka xishooda tabaaraka wa tacaala xishoodka midkiisa dhabta alla ka xishooda markaasaa nebigu sal lla lay slam wuxuu yidhi ma taqaanaan xishoodka alle si dhab a looga xishooda macnihiisu wuxuu rasuulku fasiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii xifdiya madaxa iyo xubnaha ku yaalla calooshana xifdiyo ilaaliya geerida iyo dhimashadana xusuusteeda badiya a adduun iyo aakharana aakhara doorta ruuxaasi ilaahay waa ka xishooday xishood xaqa waxaa la yidhi madaxa xifdiyey iyo waxa ku yaalla madax maxaa ku yaalla madax waxaa ku yaalla dhegihii waxaa ku yaalla indhihii waxaa ku yaalla afkii waxaa ku yaalla maskaxdii madaxani waxaa ku yaalla intaasoo xubnood kulli wuu ilaaliyay haddii madaxa xubnaha ku yaallo indhuhu ka mid yihiin la ilaaliyana xubinkii tarankana waa la xifdiyey saas daraaddeed waa rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna lianna qadu lbasar ayaa wuxuu u yahay wasiilo u yahay xifdu lfarjiga saas daraaddeed baa laysu daba dhigaya marka nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam ruuxii xifdiya madaxa iyo xubnaha ku yaalla calooshana xifdiya iyo waxay weelaysay oo xaaraamta iyo cuntada iyo cabbitaanka xaaraamta ka ilaaliyo xalaasha ku ilaaliya geerida iyo aakharana xusuusteeda badiya adduun iyo aakharana kala badaneh adduunkiisa ka tago aakharadiisa doorbidoo ka doortaay ruuxaasi ilahay waa ka xishooday tabaaraka wa tacaala marka xishoodka alle tabaaraka wa tacaala sidoo kaleeta addoommadiisan inaad ka xishooto laanna nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh iimaanka iyo xishoodku way isku lamaan yihiin idaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar midkood haddii meesha uu ka baxo kii kalena waa raacaya ma kala hadhaan haddaad aragto ruux xishood la-aan ah macnaheedu iimaan baan jirin markuu nebigu yuhi sal lla lay slam iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr qaybood laa ilaaha ila allahu baa ugu sarraysa imaadatu ladaa cani ariiqina waa ka hoosaysaa waa ugu hoosaysaa wuxuu nebigu yidhi waalxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku waa gabal iimaanka ka mid ah macnihii iimaankuna sameeyaa ruuxu markuu xishood leeyahay xumaantuu ka sarriigtaa ilaahay tabaaraka wa tacaala allihii abuurtay inuu xumaan ku arko isagoo irsaaqaya oo biilaya oo caafimaadka siiyey oo nolosha siiyey oo abuurtay oo uu u noqon doono inuu haddana xumaan rabbi nacab yahay ku arkuu ka xishoonaya khalqiga ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu hor joogo waa ka xishoonaya haddii uusan iimaan lahaynna uusan ruuxu xishood lahaynna wax walbaa laga filanay markaas sariig ma leh wax kasta waa laga filan karaa xadiidkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shiit waxyaalaha murtida ee laga soo gaadhay ambiyadii hore waxaa ka mid a haddaadan xishoonaynin waxaad doonto samee haddaadan xishoonaynin wax walba waa kaa suuroobaan haddaadan xishoonaynin xayawaanaadkii adigu waxba kuma kala gedisnidin somaadana gaalada iyo dhaqankeeda sida xayawaanaadka u noole xayawaanaadkaa dhaama bal hum adallu sabiila xayawaanaadka xataa dhaama meeshay ka joogaan bini'aadannimadii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii bini'aadamka ilaahay ku karaameeyey xataa xayawaanaadkaa dhaama laanna xishoodkii iyo akhlaaqdii bay ka tageen akhlaaqdu marka walaalayaal waa arrin weyn waa tiir weyn saad ogsoontihiin ummad dhan ay oo qur-aanku ka warramay nabiyullaahi luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam qowmkii loo diray oo reer luut qowmu luut asbaabta loo halaagaye loo baabi'iyey marka la sheegayo sababka ugu baarisana inta badan la sheegaayo waxa weeye akhlaaq xumada iyo dhaqan xumaday ku kaceen akhlaaq xumo ayaa inta la qaaday ummadaha kale iyagoo meeshooda degan unbaabaa la baabi'in jiray ayaga laakiin akhlaaq xumadu waxay gaadhsiisay cadaabka ilaahay tabaaraka wa tacala ee ciqaabta lagu sameeyey ummad ka horraysay oo lagu sameeyeyna lama sheegin ummad ka dambaysay oo lagu sameeyeyna lama sheegin dhulka i deganayn inta lala qaaday oo kor la geeyey oo la soo dabarogay baa intay dhexda kusoo jireenna waxaa lagu garaacay sawaariikh iyo waxaa lala dhacay wax ilaahay ee tabaaraka wa tacala xaggiisa ka yimid maxay ku galabsadeen dhaqan xumo akhlaaq xumo akhlaaq xumada marka walaalayaal sideedaba adduun iyo aakharaba waa dullinimo adduunkana waa lagu dulloobaa aakharana wax weeyaan iskaba dhaaf waana midda gaala inala doonayso gaalo waxay inala doonayso oo guryaheenna ka doonayso oo gabdhaha ka doonayso oo dumarka ka doonayso oo dhallinyarada ka doonayso wax kale maaha siday yihiin inaan noqonnay doonayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu sooma a say u gaaloobeen inaad u gaalowdaan bay jecel yihiin bini aadamku waa xaasid waxay jecel yihiin bay dheheen mid hadduu kabtu ka go'do dadku inay kabta ka wada go'aan mid hadduu jirado maa la wada jiradu leey gaaladii maadaama akhlaaqdii ka luntay oy hallaabeen ma rabaan dad hagaagsan inuu adduunka joogo gabdho asturan ma rabaan guryo hagaagsan ma rabaan dhallinyaro dhowrsoon ma rabaan dad cafiifiina ma rabaan waxay rabaan in laysla wada dhooqoobo wax wada wada qaqaawan oo jidadka taagtaagan oo hallaabay oo xoolo inay yihiin iyo inay binaad ahayn aan la kala garanaynin halkaasoo kale inay la rabaan xasadan min cindi anfusihim xaasidnimo daraaddeed xaasidnimo waxaase aada nasiib xumo u ah in badan oo muslimiintiio rag iyo dumarba leh waa kadsoomeen waa khaldameen shaaricaasay taagan yihiin jidkaasay marayaan waddammadoodiibay tageen akhlaaqdoodiibay qaateen dhaqankii wanaagsanaabay ka tageen xishoodkiibay ka tageen xijaabkiibay ka tageen asturkiibay ka tageen waa tageen ilaahay baa nacay tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala addoonka markuu arko inuusan rabin khayrkiiyo akhlaaqdiiyo dhaqankiiyo iimaankiiyo diinta uusan rabin oo yaa wax kugu fali waayo tag soco yaa kaaga daba xun adiga shaydaan iyo balaayaa lagu sallidayaa waa dhaqaajinayaa maslaxadiisii baa la halmaansiinayaa dantiisii baa la garab marinayaa meeshaasaa loo qurxinayaa waa dhaqaajiyey alla gabadh muslimada heshale way xijaabnaan jirta wartii hebla ahayd maxaa ku dhacay maanta wataas jokoro waa dadkaa xunxunkaa wata way hallowday see waxu jiraan haddii meeshay wax ka yimaad miyaad garanaysa adiga meeshay wax ka yimaadeen xagga rabbi baa laga nacay tabaaraka wa tacaala xagga rabbi baa laga nacay allana hadduu ku naco tabaaraka wa tacaala bas wey alla marka walaalayaal wuxuu inagu jeclaanayaa inaguna xifdinayaa inaguna ilaalinayaa inaynu is-ilaalinoon dadaallo markaynu dadaallo alla tabaaraka wa tacaala rabbigeen tabaaraka wa tacala waa ina kaalmaynayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa ina caawinayaa waa ina sugayaa khayrkuu ina jeclaysiinayaa waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin dadku ruuxu markuu dadaalo khayrka ku dadaalo meeshiisii ratago dadkiisa raadsado cilmigiisa baadho isku taxallujiyo rabbi qalbigiisa uu ka arko inuu dadaal addoonkaasi hayo rabbi waa kaalmaynaya tabaaraka wa tacala laakiin allah tabaaraka wa tacaala intuu akhlaaq ku siiyey oo diin ku siiyey oo wax uu bixiyo wixii ugu qaalisanaa ku siiyey wax ilaahay uu bixiyo iimaan iyo diinbaa ugu qaalisana intuu ku siiyey haddaad garan weyday haddee yaa wax kugu falaya wey yaa wax kugu falaya dhaqaaji abaalkaagu marka waa kaa ilaahay tabaaraka wa tacala warka walaalayaal marka aan ka baqno janno waxaa lagu galaayo akhlaaq wanaagsan wey cadaab waxa dadka geeyana waa akhlaaq xumada wuxuu rasuulkeennu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la weydiiyey akharu maa yudkhilu annaasa annaar rasuul ilaahayow dadka maxaa ugu badan oo naarta geeya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam akharu maa yudkhilu annaasa annaar alfamu walfarju buu nabir sal lla alay slam dadka waxa ugu badanee naar geeya waa afka iyo xubinka taranka zinada faaxishada yacni dhowrsoonan la-aanta jidhkaagiood xaaraam ka ilaalin weyday taasi dad badan baa naar ku geli doona ilahay naga xifdiya tabaaraka wa tacala dadka intooda kalena waxaa naar geyn doona waa carabka qaybta labaad ee naarta u badatay carabkoodaa naarta u shaqeeyey xan aflagaado cay dirdir xasad xumaan carab aan istaagayninba inuu wax cuno oo wax daaqa mooye maba nasan karaba wax yarba gurigeeda ma joogi karto waa inay hesho dad hadday dad heshona xadiiulmajaalis wax kale maaha xadiiulmajaalis waa un xaaraan dad un la faaqidahayo oo wax laga sheegahayo oo la xamanayo oo lagu daba jiro oo ceebahooda la uruurinayo khalaas dadna halkaasay ku tageen waxaa rasulka uli sal ly waslam akaru maa yudkhilu nnaasa aljanna taa garanay ee dadka maxaa ugu badan oo jannada geeya wuxuu nebigu uhi sal ly wasalam akaru maa yudkhilu nnaasa aljanna taqwa allahi wa xusnu lkhuluq buu nabg sl lay slam dadka waxa ugu badanee janno geeyaay waa alla kacabsi iyo akhlaaq wanaag ruuxu akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo alla kacabsigana ku dadaalo waxa ugu badane janno lagu galana waa labadaasuu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh bal waxaa sugan oo xadiid abu daawuud iyo diya fi lmukhtaara uu ku soo saaray min xadiidi abi umaama rasuulku wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ana zaciimun bibeytin fii rabad aljanna liman taraka almiraa'a wain kaana wain kaana muxiqan guri jannada duleedkeeda ku yaalla ayaan u damaano qaaday buu rasuulku yuhi sal lla alay waslam ruuxii muranka iyo dooda iyo qajajacda iska daaya xataa garba ha lahaadee xataa garba ha lahaadoo xaqba ha ahaatee ruuxii iska daaya jannada duleedkeeda guri ku yaal waa guri dalxiis ahaano meel yara kore ku yaalla wa ayaan u damaano qaaday buu nebi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh wa bibeytin fii wasati aljannati liman taraka alkadiba wain kaana maasixan guri jannada dhexdeeda ku yaallana waxaan u damaano qaaday ruuxii beenta iska daaya xataa hadduu kaftamayo hadduu kaftamayo xataa been kuma kaftamo hadduu dhab u hadlaya iskaba dhaaf ilaa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuu kaftami jiray haddana weligii been kuma kaftami jiray weligii waxaan runahay kuma kaftamay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ruuxii marka beenta ka fogaada oo run ku dadaala xataa markuu kaftamayo ee dhab uusan u hadlayn nabigu wuxu uhi sal ly slam isagana jannada dhexdeeda guri ku yaalla un damaano qaadaya wa bibeytin fii acla aljanna ujeeddadu waata jannada meesha ugu sarraysa guri ku yaalla waxaan u damaano qaaday liman xasuna khuluquhu allahu akbar ruuxa akhlaaqdiisu wanaagsanaatay waxaan u damaano qaaday guri ku yaalla jannada korkeeda ku yaalla soo labadii horeba kama sarreeyo midna jannada duleedkeedu ku yaallay midna jannada dhexeedu ku yaallay midna jannada korkeedu ku yaalla jannada korkeeda meesha ugu sarraysa ku yaallaay waxaa iskale ruuxa akhlaaqdiisa wanaajiyey janna marka walaalayaal halkaas aynaga jirta runta ha lagu dadaalo beenta ha layska daayo sabirka ha lagu dadaalo oo fudaydka ha layska daayo sabirka ku dadaal adkaysi yeelo ha noqonin ruux dabeecad ahaan ruuxaan dulqaad lahayn ma ucطiya axad cadaa'an khayran wa awsaca min asabri bnu nabi sl lay slm addoon lama siinin wax ka khayr badan oo ka guda ballaadhan oo ka fiican sabirka wax walba sabir bay u noqon beenta iska jir ina alkadiba yahdii ila alfujuur wa ina alfujuura yahdii ila annaar haa beentu ruuxa waxay faajirnimay uyay u hoggaamisaa faajirnimaduna naar bay u hoggaamisaa ruuxuna suu beenta u sheegayo maalinta dambe ilaahay agtiisa waxaa laga qorayaa waa kadaab waa been badane runta ku dadaal fa ina asidqa yahdii ila albir wa ina albira yahdii ila aljanna runtu ruuxa wanaag iyo khayr bay u furtaay oo ku hanuunisaa khayrkaasina jannuu ku hanuuniyaa addoonkuna inuu run sheegayo ka zuuli maayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro run badane runta ku dadaala dhowrsoonaanta ku dadaala cifada ku dadaala xilli fitnaynu joognaa iyo zaman la hadlaysan yahay muqriyaadku ay bateen guryihiibaa fitankii ka jiraanoo telefishinno inta guryaha la wada gashaday baa waxaa guryaha ka socda ayna caadi ahayn muxuu ahaaye bathigii mubaashirka ahaayee si toosa faaxishadu meeshay uga dhacaysay baa guryihii la gashaday oo caadi lacag lagu bixinhayaa halkaas waa jaarc iskaba dhaaf jid intaad usoo baxaysa lagu sugi maayo suuqba kugu sugi maysaba gurigiibayba kuu dhex taallaaba wakti waxaa la joogaa cidda badbaada oo xumaan ka badbaadaayay ay tahay cid ilaahay dhowray tabaaraka wa tacaala dumarow marka dadaalo oo fuxshiga iyo faaxishada iyo xumaanta iska ilaaliya waxay idinku kaalmayn karaayo waxa weeye inaad xishoodka ku dadaashaan akhlaaqdii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha wuu ka xishood bannaa nebigu sal lla lay wasalam gabadh dhallinyaro ah oo shaabba ah oo gurigii aabbaheed iyo hooyadeed ku kortay oo gantoobkiiiyo asturkii ay ku kortay gadaashiisa ku jirta halkaa weli aan ka soo bixin suuq aan baranin oon shaaric baranin oon rag iyo sheekadiisiiyo haasaabo baranin oon shukaansi aqoonin oo ragga markay aragtaba ka didaysaba gabadha halkaa ku jirtay halkaa ku kortay nebi maxamed baa ka xishood badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay tabaaraka wa tacaala inaynu ku dayanno wuu rabbi inoogu soo diray tabaaraka wa tacaala xishoodkaasi marka ku dadaala xishoodku wuxuu keenayaa inaad ku dadaashaan asturka ku dadaashaan oo waayahan dambe khaasatan asturkii iyo xijaabkii waa lagu ciyaaray waa lagu ciyaaray a waagii hore waxaa loo qaadan jiray diin oo gabdho mutadayinaadaa qaadan jiray waa waagii dowladuhu ay xijaabka la dagaalami jireen oo siyaad barra uu dadka xidhxidhaah gabdhihii waagaa xijaabka qaatay wadaadnimay u qaateen kuwo ka dambeeyood badanna diin iyo wadaadnimihii alla ka cabsi baa u geeyey waayahan dambe laakiin labi soomaaliyeed buu noqday labi soomaaliyeed oo rakiis oo kharash yar dharkii qaalig ahaa baaba lagaga fududaaday kharash yaraantiisa wuxuu ku darsaday waxa weeyaan waayahan dambe xataa faaxishaad raggii xumaa kuwii liitay xataa waxaa la yidhi xijaabkii suuq baa ku jira xijaabkii waxbaa lagu arkay cid walbaa gashay marka xataa wax kale iska dhaafee dumarkii gaaladahabaa qabo ku dawrsanaya jidadka hortiisa taagan yahi masaajida hortooda markaasaa waa indha shareeran tahay wayna xijaaban tahay waxaad moodaysaa gabadh muslimadoo awliye ilaahi waana gaal kaasuu maraya xijaabkii waxaa dhacday gabdhihii inay fududeeyaan kama hadlayno gaaladaas iyo dadka xunxun ee ku ugaadha iyo kuwo ku tuugaysta iyo kuwo maaragtay xumaan ku raadsada iyo kuwo magac ku raadsadaiyo kama hadlayno laakiin gabdhihii wadaadadahayee diin u qaatay xijaabkan ilaahay baa idin faray tabaaraka wa tacaala sheekhna idinma farin dawladina idinma farin wadaadna idinkulama talinin ilaahay tabaaraka wa tacaala amarkiisa way waa doorasho rabbi wey tabaaraka wa tacaala in marka sidaa loo qaato aadaabtiisa la ilaaliyo akhlaaqdiisa la waxaa kaaga daran waxyaalaha soo baxay waxaa ka mid oo aad iyo aad la yaab kale ee madaahirta ah xijaabkii waa la qabaa haddana akhlaaqdii xijaabku ma muuqataba way asturan tahay waa indha shareeran tahay bannaankay rag kula fara ciyaaraysaa soo wax la yaab lamaah way xijaaban tahay haddana maca daalika qaab dhaqankeeda iyo say u socoto iyo jidka iyo waad la yaabaysaa insha allah waxaan rajaynayaa inayna kuwaasi ahayn kuwa diin u qaatay ay yihiin kuwa aan ka warramahayee danaha kale ku wata waxaa la rabaa marka walaalayaal xaaladan iyada dad baaba dhanka kale istaago waxay yidhahdeen war bahalkiiba haddii lassoo dhex galay marada hadduu hangarale kuu galo ood si kale isaga saari weydo marada dhan baa la furaa sooma qaar baaba waxay soo istaageenba maradii waa laysu dhex galaye ha la tuuro oo diricyadii ha lagu noqdo see wuxuu jiraa waxay ku leeyihiin maya sheekh wixii halaq galeen buu muuqday halaq galeen balaayo o dhan baa gashay tuugaa xidhatay xagganay martay haye maxaan samaynaa marka xalku muxuu yahay garbasaarihii iyo mxuuaha cambuuradii iyo ha lagu noqdo oo waaya haddii lagu noqdo iyaga laftooda ma laysu daynhaya ya ma ah dadka xunxun hadday wanaaggii iyagu soo galaan dantay dooniba ha ku wateene wanaaggii in looga taga ma aha xijaabka magaciisii in lagu ciyaaro ma aha annagii inaan uga tagna ma aha ujeeddadan le qasadkan le waxa weeye asturka ku dadaalo iyo xijaabka asturkana waxaad ku dartaan akhlaaq akhlaaq ku dara oo gabadha wadaadda waa in la garto jidka markay marayso shaarica marayso magaalada ka adeeganayso gurigeeda joogto akhlaaqdu waa ziina taasaana xijaabka rasmiga waa akhlaaqdaas wey taana inaad ku dadaashaan cifada inaad ku dadaashaan dhowrsoonaanta inaad ku dadaashaan muxuu ahaaye aad ku dadaashaan akhlaaqda wan wanaagsan rabbi noo jideeye tabaaraka wa tacaala inaad ku dadaashaan baa la doonaya oo xilli waxaynu ku jirnaa adagoo xilli fitne ah ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inaan ku sugnaanno ku mitidno ku sabirno xilligii waxaan joognaa rasuulku sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa diintiisa haystaayo uu noqonayaa kalqaabidi cala aljamra yacni waxa weeyaan sidii isagoo ruuxa haystoo kaleeto ku dheggan muxuu ahay dhuxul dab ah dhuxul daba isagoo cantoobsadoo hayoo kale bay ka dhigantahy dadka walaalahaaga ixtiraam hadduu kaa weyn yahayna ixtiraam hadduu kaa yar yahayna u naxariiso hadduu kula fil yahayna qadari akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay dadka walaalaha ha yasin ha xaqirin ha ku xadgudbin ha dulminin ha xumaynin ha caayin ha aflagaadaynin ceebihiisa astur xataa hadday ceebtiisu ku soo gaadho u qari isagana u naseexee waxaa tira war sidana wax u jiraane sidana wax u jiraan is astur khaasatan markii waxoogaa hawe iyo adduunye iyo timaado adduunye iyo hawe iyo markay timaado xaaladda iyada aada ha laysu ilaaliyo xilligan hadda la joogoo kale wax kale iska dhaafay dadkii caamadaha iska dhaafay dadweynihii guud ee muslimiintae khaasadii dadkii khaaska ahaa baa kale nabadgelila ayagii baa kale nabadgelila labadii shalay wax wada watay maanta iyagii baa isqaniinsan war kala fujiya iyagii baa isqaniinsan war shaydaan baa idinka dhex shaqeeyey oo balaayaa idinka dhex shaqaysay labadii khayrka shalay wada waday maanta iyagiibaa muxuu ahaa isjallaafaynahayo iswada kharibay xaaladaasoo kale waxaa la doonayaa ruuxa muslimka inuu aada isu ilaaliyo ilaahay tabaaraka wa tacala inaad ka baqdo ruuxna qabriga kula tegi maayo qiyaamada ninna kula tegi maayo siraadka ninna kula mari maayo meeshaad ku dambaynayso ninna kula wadaagi maayo hawl adigu kuu taalla waay goonidaada u xisaabtan marka goonidaada intaad u xisaabtanto diintaada hagaajiso akhlaaqdaada hagaajiso wixii ku dhibaya ka fogow ninna ha ugu tixgelinin ninna muxuu ahaaye ha ku ixtiraamin wixii dhib kaa soo gaadhaya diintaada iyo aakhiradaada iyo adduunyadaada ka fogow wax alla wixii dan kuugu jirta adduunyada iyo aakhiradaadana qabso dadkaas muslimiinta walaalahaagana nabadgeli ceebahooda ha faafinin ninkii ceebaha muslimiinta ka shaqeeya ilaahay tabaaraka wa tacaala baa ceebihiisa dabagala ceebaha muslimiinta haddaad ka hadhi weydo oo guryaha iyo gabdhaha iyo dumarka iyo deriska iyo walaalaha haddaad ceebahooda dayn weydo ilaahay baa ceebahaaga dabageli tabaaraka wa tacaala ilaahay hadduu ku maago ceedaha ceebahaaga dabagalana wuu ku fadeexayni maalin uun ha ahaatee xataa gurigaaga gudihiisuu ilaahay kugu fadeexayn tabaaraka wa tacaala ilaahay ruuxuu maagay wax u laaban baaban jirinba sidaas daraaddeed walayaal ilaahay aan ka baqna tabaaraka wa tacaala akhlaaqdan aan hagaagsano mujtamaca gaalaan dhex degannahay mujtamaceennii baa fasaadsan kuwii muslimiintii laftoodii baa hallaysan gaalaa inugu soo fakatay intaasoo mawjadood baan waajahaynaa mujtamacii baa dhinac naga haysto gaalo oo qaarna faasiqiin fasaadsan telefishinno iyo balaaya ina haysato oo dhinac baa laynaga haystaa kuwaad u baxsan lahayd baa in badanoo ka mida wax badan aadan ka faa'iidaynin xaaladdaa iyadaa waxaa la doonayaa in aada laysu uruuriyo xaaladdaa iyadaa aada isu uruuriya diintana ku mitida kuna dhinta in sha allahu tacaala inama alumuuru bilkhawaatiim arrintu waa khaatumade arrin waa khaatumo imisaa wanaagsanaydoo diin taqaanoo hagaagsanaydoo xijaab xidhnaydoo qur-aanka iyo sunnada korka daldalayso maanta murtadiin oo diinta ka baxday inama alumuuru bilkhawaatiim khaatumada ilaahay haynoo hagaajiyo tabaaraka wa tacaala dariiqaa dheereed hayno wakhtigu waaba iska gaaban yahaye dumarow akhlaaqdana hagaajista diintana hagaajista aakhiradana hagaajista kana fogaada wixii fitno ah ee diintiinna iyo aakhiradiinna waxyeelaya jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu